أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي
bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wbarakaatuhu wacanoo wanaagsan dhammaantiin meel kastoo joogtaan iyo si kastoo maqalka idaacadda uu idinku soo gaarayo ku soo dhowaada faafreebka qodobbadan caawa barnaamijka ku soo qaadan doonanna waxaa ka mid ah kadib heshiiskii alsiisi iyo gurguurte etoobiya oo dhaqdhaqaaqyo ciidan ka bilowday xuduudda u dhexaysa soomaaliya iyo soomaali galbeed saldhigyo militari oo si degdega looga hirgeliyey goday iyo feerfeer iyo jarnaalka ugu sarreeya ciidanka xabashida oo maanta socdaal ku tegay gobollada shabeelle iyo hiiraan barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan warbixin arrimaha ku saabsan iyo falanqayn ah ku dul istaagi doonno dhacdooyinka ka cusub gobolka qodobadeenna kale waxaa ka mid ah maamulka puntland oo yeeshay safiir u qaabilsanaan doona maraykanka boobka kooxda gurgurta oo faraha ka baxay iyo xildhibaan xogo cusub bixiyey sidoo kale caawa faafreebka waxaan ku soo qaadan doonnaa wilaayada islaamiga ee hiiraan oo ku dhawaaqday xamladii dacawiga ahayd ee sida tooska uga socota inta badan wilaayaadka islaamiga ee dhaca koonfurta soomaaliya qodobadaas iyo wixii kale ee soo kordhaa iyo xaaladihii ugu dembeeyey ee filistiin iyo xubintii hadalhaynta warbaahinta ayaan sidoo kale barnaamijka ka marnaan doonin qaar ka mida wariyaasheenna ayaa faafreebka igala qaybgeli doona anna halkan ayaan idinkala socodsiinayaa waxaadna si toosan nooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andaluus ee wilaayaadka dalka iyo barteenna laif istriimka oo dalka iyo dibaddiisa aad naga maqli kartaan waa mar kale iyo faafreebka wararka
والخلوع اليوم كسرى وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا
waa hagaagga dhegaystayaal mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo sida hordhiciisaba aad ku maqlayseen caawa aan ku soo gudbin doonno qodobo kala duwan hase yeeshee barnaamijkeenna waxaannu ku daafuri doonnaa kadib heshiiskii alsiisi iyo xasan gurgurte etoobiya ayaa dhaqdhaqaaqyo ciidan ka bilowday xuduudda u dhexaysa soomaaliya iyo deegaanada soomaali galbeed saldhigyo militari ayay si degdega uga hirgeliyeen goday iyo feerfeer iyadoo sidoo kale jaranaalka ugu sarreeya ciidamada xabashida etoobiya uu maanta socdaal ku tegay gobollada shabeelle iyo hiiraan haddaba waxaad ku soo dhowaataan warbixin arrimahaa soo koobaysa waxaa soo jeedinaya walaalkeen cismaan axmed dhuubow sagaalkii bishaan aynu ku guda jirno ee agoosto golaha ammaanka ee midooda afrika ayaa soo saaray qoraal dheer oo uu kaga hadlayo xaaladda soomaaliya iyo marxaladda kala guurka ah ee uu ku jiro duulaanka saliibiga ah ee ay ku joogaan waddanka au ayaa sheegtay in kadib sanadka marka uu soo gabagaboobo howlgalka admis ay ku dhawaaqi doonaan mid kale oo soconaya muddo kooban islamarkaana ay qayb ka yihiin dowlado cusub oo aan horey ugu jirin isbahaysiga uguna horeyso dowladda masar go-aankaasi ayaa ahaa dhawaqa aan ku wanaagsaneyn dhagaha qaar ka mid a xulufada ku bohowday dagaalka ka dhanka islaamka ee ka socda soomaaliya waxaana adisababa iyo qaahiro ka bilowday kulamo iska soo horjeeda oo masar ay ku doonayso in ciidankeeda ay ku keento dalka iyo dadaallo etoobiya ay ku rabto inay ku hor istaagto qorshahaasi xiisadda ayaa faraha kasii baxday markii maalinkii shalay madaxa kooxda ridada soomaaliya murtad xasan sheekh maxamuud uu heshiis dhanka difaaca la galay masar kaasoo dhigaya in qaahiro ay ciidankeeda keento qaybo ka mid ah koonfurta iyo bartamaha soomaaliya tallaabadaasi waxaa aada uga carooday dowladda etoobiya oo durbaba bilowday dhaqdhaqaaqyo militari maadaama ay aaminsan tahay in xuduudeeda uu kusoo dhowaanayo duul ay cadow u aqoonsan tahay kalana dhexeeyo siraaca dhaqaale iyo mid militari afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda etoobiya nebiyo tedla oo warbaahinta kula hadlay addis ayaa digniin u diray midooda afrika wuxuuna u sheegay in golaha ay qasab tahay laga tashto howlgalka cusub ee soomaaliya sidoo kalena laga fogaado xiisad cusub oo gobolka ka dhalata si taxadir leh ha loogu fiirsado isbedelada ciidanka nabad ilaalinta soomaaliya si looga fogaado xiisado lama filaan ah oo gobolka ka dhaca ayuu yiri afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda addis ababa kooxda ridada ayaa horey u sheegtay in haddii ay iyada iyo abiy axmed gaarin heshiis rasmi ah aysan ciidanka nasaarada itoobiya qayb ka noqon doonin howlgalka cusub ee midooda afrika tani oo loogu daray heshiiskii alsiisi iyo gurguurtihi ayaana keenay in itoobiya ay feejignaan ka muujiso xaaladaha bilaha soo socda kasoo wajihi kara soomaaliya saacado kadib hadalka nebiyo tedla militariga xabashidah ayaa bilaabay dhaqdhaqaaqyo militari oo waaweyn waxayna xuduud beenaadka u dhexeeya dhulka soomaali galbeed iyo soomaaliya soo gaaray jenaraalada ugu sarreeya militariga itoobiya oo uu horkacayo taliyahooda guud burhaano jula juula oo gelinkii maanta ka degay deegaanka feerfeer oo ay itoobiya ka hirgelisay saldhig ciidan ayaa u sheegay ciidankiisa inay halkaasi u joogaan difaaca dalkooda loogana baahan yahay inay muujiyaan feejignaan dheeraad ah magaalada goday ee dhulka soomaali galbeed ayaa iyadana laga hirgeliyey garoon diyaaradeed ila wareedyo militari ayaa sheegaya in saldhigani laga hagi doono diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee ay xabashida kasoo iibsadeen turkiga dhaqdhaqaaqyadan ciidan ee itoobiyaanka durbaba bilaabeen ayay falanqeeyayaashu ku sheegeen mid loogu jawaabayo heshiiskii qaahira ku dhex maray gurguurta iyo alsiisi kaas oo xukuumadda ridada muqdisho masar uga shaacisay in ay ciidankooda soo geliso dalka saldhigyana ka siiso goobo ay ka mid yihiin xuduud beenaadka u dhexeeya soomaali galbeed iyo soomaaliya dhanka kale laba maalin uu kadib markii ay fashilmeen wadahadaladii magaalada ankara ugu socday kooxda ridada iyo itoobiya ayay xukuumadda adisababa waxa ay sheegtay inay fulin doonto heshiiskii ay la galeen maamulka somalilan ayna lagama maarmaan tahay in boqol iyo labaatanka milyan iyo itoobiyaanka ay bad ka heleen xeebaha badda cas afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda itoobiya nebiyo tedla ayaa sheegay inaysan gadaal ugu laaban doonin isfahamkii ay la galeen muuse biixi horaantii sanadkan baahida ay itoobiya bad u qabtana ay dareensan yihiin dowladaha caalamka dowlad ahaan itoobiya weydinteeda ku aadan inay bad hesho waxaa loo arkayay arrin ceeb ah laakiin dhammaan dhexdhexaadiyaasha oo turkiga uu ku jiro iyo daneeyaasha caalamigaha waxay ka garaabayaan in itoobiya ay adeeg badeed ku hesho qaab nabadgelyo ah arrintaas oo caalamka aqbalay annaga waxweyn ayay nooga dhigan tahay sidaa darteed baahidan u qabno adeeg badeed waxay noqonaysaa mid si xoog leh aan ugu shaqayno ayuu yidhi nebiyo tedla nidaamka abiy axmed ayaa dadaal kasta ku bixinaya sidii ay saldhig ciidan iyo takada ugu samaysan lahaayeen xeebaha badda cas abiy ayaana qaadaya tallaabo kasta oo uu ku rumeyn karo riyada ay ku taamayaan malaayiin itoobiyaan ah sidii loo rumeen lahaana ay ka soo shaqeeyeen boqorro iyo hogaamiyaal soo maray dowladani kor u sida bandiirka saliibka nasaaradana ku matalaysa mandiqada geeska afrika hiigsanaysana in ay xeebaha badda cas u noqoto albaab ay ka galaan qabsashada dhulka barakaysan aad ayuu u mahadsan yahay dhuubow haddaba dhacdooyinkan iyo dhaqdhaqaaqyadan ka jira geeska afrika maxaa xilligan ku soo beegay waxaa arrinkaasi falanqayn doona oo aan soo dhoweynayaa maxamed xasan alfaatix haye maxamed maxaa ugu dembeeyey bismillaah waad mahadsantaa faysal tan iyo wixii ka dambeeyey markii uu fashilmay shirkii dowladda dabadherifka turkiga ee qabanqaabisay ee la doonayay in lagu qaybsado biyaha dalka soomaaliya waxaa soo kordhayey jawaabcelinada ay bixinayaan madaxda dowladda xabashida itoobiya ee ku aadan damacooda fog ee badda soomaaliya saacadihii lasoo dhaafay mas-uuliyiin ka tirsan xabashida itoobiya ayaa cadaymo ay warbaahinta siiyeen waxay ku muujiyeen in marnaba aysan ka tanaasuli doonin gaaritaanka waxay ugu yeereen marinbiyood badda cas itoobiyaanku waxay u muuqdaan kuwo marnaba aan ka waabanaynin inay ka laabtaan heshiiskii xaaraanta ahaa ee ay la galeen muuse biixi horaantii sannadan labada kun afariyo labaatanka marka si qoto dheer loo eego cadeymaha ay bixinayaan mas-uuliyiinta xabashida itoobiya waa kuwo aada uga fog hadallada ay ku hadaaqayaan mas-uuliyiinta kooxda riidada soomaaliya iyo xukuumadda dabadhilibka turkiga oo ah in itoobiya ay ku cadaadinayaan inay ka laabato heshiiskaasi mas-uuliyiinta itoobiyaanka ee maanta ilaa iyo xalay warbaahinta ka hadlayey waxay sheegayeen in ay ku guuleysteen hadaf weyn oo siyaasi ah kaas oo ah in itoobiya hadda fagaarayaasha caalamiga iyo maxaafisha ay kaga doodeyso wadahadallana ay kaga gelayso waxay ugu yareen accesska ay ku leedahay badda soomaaliya tanina ma dhicin taariikhda tan iyo markii itoobiya iyo eritrea ay dagaalameen sagaashamayadina eritrea ee ku dhawaaqday inay tahay dowladka madaxa bannaan etoobiya etoobiya kolkaas waxay noqotay dowlad daaqili ah oo aan wax xeeb ah lahayn etoobiyaanku dhowr jeer ayay isku dayeen inay soo hunguriyeen badda soomaaliya laakiin kuma guuleysanin hadda hadafka siyaasiga ah ee xabashidu ay u dabaaldegayaan maantana afayeenka dowladda etoobiya uu ka dhawaajiyayaa ah in ay ku guuleysteen in waxa ugu yara beesha caalamka ay ka gadaan in saameyn ay ku leeyihiin badda cas gaar ahaan badda soomaaliya haddana taas ay wadahadal ay uga jiraan wuxuuna ku nuuxsaday in qaab nabadeed oo wadahadal ah ay ku gaarayaan saxafiyiin iyo falanqeeyaal xabashi ah oo saacadihii lasoo dhaafay baraha bulshada qoraalo dhowr ah soo dhigaya gaar ahaan barta twitterka waxay ka wada sinaayeen inay guul u dabaaldegayeen iyadoo la moodo in xabashida loo saxiixay ee badda soomaaliya ee guusha ay sheeganayaan ayna ku noolaanaya hadda waxay tahay in turkiga iyo dowlado kale oo aysan carabaabin ayba hadda ogol yihiin in miiska wadahadalada etoobiya la geeyey ayna badda soomaaliya gorgortan kaga jirto waxaynu ognahay in etoobiya ay tahay dowlad aan bad lahayn islamarkaasna aan ku dhiiran karinin inay sheegato badda kenya badda eritrea oo darisla ah iyo badda jabuuti arinta madaxda kooxda ridada dadka ay ku dhagrayaan waxay tahay inay xasan garguurto uu yidhi waxaan diyaar u nahay inaan etoobiya siino bad taas oo ah mid ganacsi inay dikad dhigsato oo wax kala degto waxna ka dhoofsato kadibna canshuuro laga qaado hadalladaas waa mari habaamin dowladda xabashada etoobiya haddii loo sheegan ay ka caroodaan waxaan rabnaa bay leeyihiin saldhig military iyo marin badeed oo annagu aan leenahay oo aan qayb kaga noqno loolanka caalamiga ee ka jiro biyaha badda cas waxaynu ognahay in baabul mandab iyo khaliidka cadmeed si aad ah loogu loolamayo inta badan maraakiibta ganacsiga dunidana halkaas ay marto xabashidu waxay doonayaan in si bilaash ah ay maraakiibtooda ugu soo xirtaan xeebaha soomaaliya saldhig militarina ay halkaas ku yeeshaan si ay caalami ahaan nufuudooda ay halkaasi ugu bulaasho marka waa arrin kaafiyo kala dheeri ah waxa ay madaxda kooxda ridada ay ku hadaaqayaan iyo waaqica yaallo ee magaalada cadis ababa iyo xataa dowlmaasiyiinta xabashida hadallada ay jeedinayaan arrinta kale uu ka dhawaajiyey afeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda etoobiya waxay tahay in ciidamada xabashida ah ee kumanaanka kun ah ee ku sugan dalka soomaaliya ay yihiin ciidamo etoobiya si toos a uga amarqaato oo aan hoos tegin waxa loogu yeero taliska atmis amba kufaarta afrikaanta ah mar uu arrimahaas ka hadlayay waxa uu sheegay in qasab ay ku tahay ururka midooda afrika in arrimaha ku aadan ciidamada kufaarta afrikaanta atmis iyaga lagala tashado iyaguna ay saameyn ku leeyihiin amniga soomaaliya ninkan bishii lasoo dhaafay isagoo sidaan oo kale u hadlayay wuxuu sheegay in ciidamada etoobiyaanka ee ku sugan soomaaliya ay ilaalinayaan amniga qaranka ee dalka etoobiya islamarkaasna marka ay rabaan soo gelayaan marka ay rabaan ay ka baxayaan waxaana sidaasi ku dhawoobayaa hadaladii ay hore u jeedinayeen in dheerigaradka iyo aqoonyahanada soomaaliyeed oo ahaa in ciidamada xabashida etoobiya ee soomaaliya kusoo duulay ay yihiin ciidamo gumaysi oo aan cidna ka amarqaadanin danahoodana u jooga sanadihii labada kun saddex iyo tobankii labada kun afar iyo tobankii ayuu ururka midooda afrika waxaa loogu yeero wuxuu dowladda saliibiyadda etoobiya ugu ogolaaday in ay ka qayb qaadato howlgalkii loogu yeeri jiray amisom iyadoona xilligaas loo diiwaangeliyey ciidan gaaraya afar kun iyo afar boqol oo askari kuwaas oo mushaarka qaramada midoobe qaadan jiray waxayna taas qayb ka ahayd in shaarka loo bedelo saliibiyiinta xabashada etoobiya oo in ka badan afartan kun oo askari la rumaysan yahay inay ka joogaan dalka soomaaliya ciidamadaas badankood waxay saldhigya ku leeyihiin gobolada baayi bakool iyo gedo iyadoona qeybo ka mida gobolka hiiraan ay ku sugan yihiin aad ayuu mahadsan yahay maxamed xasan alfaatix ayuu kaasi ahaa waa hagaaga dhegaystayaal faafreebka wararka ayaana ku guda jirnaa halkau idinkaga imaanayo waa idaacadda andalus markanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii aan ku soo gudbin jirnay hadalhaynta warbaahinta alaaba halkan waxaa ka soo jeediya maahir maxamed waad mahadsan tahay walaalka faysal mahad dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinteenna hadalhaynta warbaahinta iyo guud marka mareegaha islaamiga hagaag maxaad caawa noogu bilaabaysaa xubinta hadalhaynta warbaahinta waad mahadsan tahay faysalow inta aanan u gudagelin qodobadeenna waxaan dhegaystayaasheenna gaar ahaan dadka ku sugan dibadda iyo magaalooyinka cadowgu haysto ku wargelinaynaa in barta faafreeb ee internetka uu caawa daafuray ablication ay kala socon doonaan wararka warbixinada iyo barnaamijyada ka baxa idaacadda islaamiga ee andalus abkan wuxuu qof weliba kala soo degi karaa bartaan ku leenahay telegram haddii uu qofku ku soo degsado moobeelkiisa uu ka heli doono dhammaan akhbaarta iyo dhacdooyinka aan baahino sidoo kale waxaa caawa la daafuray websayte cusub oo faafreeb la yidhaahdo kaasoo isagana ku soo biiray mareegaha islaamiga ah ee tabin doona dhacdooyinka jihaadiga ah iyo kuwa siyaasiga ah ee dalka iyo dunida maadaama baraha bulshadu yihiin kuwa ku jira gacanta cadowga oo fariimaha mujaahidiinta aad loogu beegsado waxay arrintani dhegaystayaasheennu ka saacidaysaa in mararka qaar haddii ay waayaan baraha aan ku leenahay telegramka iyo manasaadka kale ay xogaheena ka heli doonaan mowqica iyo abka aan hadda hirgelinay waana qayb ka mid ah dadaalo lagu horumarinayo balatfoomyada lagu baahiyo dacwadda islaamka ee jihaadiga ah iyadoo la adeegsanayo hab kasta oo suuragal ah oo dadka muslimiinta ah lagu gaarsiin karo fariimaha mujaahidiinta haddii aan u guda galno wararkeenna iyo warbixinadeenna barta faafreebka wararka uu ku leeyahay aaladda telegramka waxaa goordhow lagu faafiyey xogta howlgal qarax ah oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen goob ay ku sugnaayeen askar ka tirsan saliibiyiinta kenya oo ku taal deegaanka ceelraamo ee degmada ceelqaalow ee gobolka mandheera oo ka mid ah dhulalka muslimiinta ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya khasaaraha horudhaca waa dhimashada lix askari oo kufaarta kenya ah waxaan markaan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa maamulka puntland oo yeeshay safiir u qaabilsanaan doona dalka maraykanka markii ugu horreysay maamulka isugu yeeraa puntland ayaa ku dhawaaqay in uu magacaabay safiir wakiil uga noqon doona mid ka mid ah dowladaha reer galbeedka siciid cabdulaahi deni ayaa wareegto uu ka soo saaray magaalada garowe ku sheegay in uu magacaabay safiirka maamulka puntland u qaabilsan dalka maraykanka deni ayaa qoraalkiisa ku sheegay in tallaabadani uu u qaaday si uu u xoojiyo cilaaqaadka kala dhexeeya dowladda maraykanka haweeney lagu magacaabo mulki cabdisamed xuseen ayuu ka dhigay safiirka maamulka puntland ee dalka maraykanka tallaabadan ayaa u muuqata mid uu maamulka garoowe ugu gogol xaarayo gooni ugoosad siciid deni ayaa sanadkii hore ku dhawaaqay in uu ka madax bannaan yahay dowladda xasan gurgurte magaalada garowe waxaa qunsuliyad ku leh dowladda xabashida etoobiya waxayna etoobiya iyo maamulka puntland dhagaha ka furaysteen amar ka soo baxay xukuumadda muqdisho kaasi oo dhigayay in la xiro qunsuliyadda etoobiya duulmaasiyiinta xabashidana ay dalka isaga baxaan waxaan markan soo qabanayaa mareegta calaamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa boobka xasan gurgurte oo faraha ka baxay iyo xildhibaan xogo cusub bixiyey murtadi yuusuf xuseen axmed gamaadiid oo ka mid ah xubnaha golaha dawaaqiidda ee kooxda ridada soomaaliya ayaa bixiyey macluumaad ku aadan boobka dhaqaale ee ay kooxda ridada ee murtadi gurgurte ka wado caasimadda xildhibaankan ayaa madal uu dadweyne kula hadlayey ka sheegay in dhaca hantida shacabka uu shaqo maalmeed ka noqday caasimadda muqdisho wuxuu sheegay in dhaca uu hadda marayo heer madaxda riddada ay samaysteen shirkado gaar ah oo ka badan soddon kuwaasi oo ujeedkoodu yahay inay soo uruuriyaan lacagaha baadda ah ee dadka rayidka ah laga qaado wuxuu intaas ku daray in lacagahaasi baadda ah ay dhammaan ku dhacaan akoonno gaar ah oo aysan ku dhicin qasnadda dowladda shirkadahaasi gaarka loo leeyahayna la dhigay meel kasta oo suuqa caasimadda ka mid a cadaymana uu ka hayo ganacsatada ka howlgasha muqdisho ayuu sheegay in kooxda riddada ay ku soo rogtay lacago ka badan dakhliga soo gala taasi oo keentay sicir barar daran iyo sidoo kale in dhaqaale yari ay soo wajahdo ganacsatada bajaajileyda caasimadda ayuu sidoo kale sheegay in dowladda riddada ah ay ku soo rogtay lacago badan oo dulsaar ah dhibaato xoogan ayuu sheegay in gaadiidleyda ku wajahayaan xamar isagoo intaas ku daray in dhibaatada ugu daran ee hadda haysata gaadiidleyda ay tahay in laga rabo buugga lahaanshiyaha gaadiidka oo ah mid ay kooxda riddadu ku doonayso inay kula wareegto gaadiidka dadka shacabka ah maadaama gaadiidleydu ay baabuurta deen ahaan uga soo qaataan bangiyada ku yaal magaalada muqdisho lahaanshiyaha gaarigana looga reebto bangiga inta lacagta baabuurta ay ka bixinayaanna uu buugga yaallo bangiga ay baabuurta ka qaataan waxaan markan soo qabanayaa mareegta wakaaladda wararka ee shahaada warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa qof qudlaamiyey dhiigga reer khaza miyaa difaaci kara xeebaha soomaaliya waxayna warbixintan isdultaagaysaa heshiiskii alkaahira ku dhex maray gurguurte iyo al sisi maqaalkan lagu daabacay shahaada ayaa lagu sheegay in wax lala yaabo ay tahay in kaahira ay ku andacoto in soomaaliya ay u difaacayso madax bannaanideeda iyadoo wax mitir u jira lagu xasuuqayo reer khaza aad baad u mahadsan tahay maahir intaadan ka bixin xubinta maanta maxay ahayd hadalhayntii taalay baraha bulshada waad mahadsan tahay faysal mahad een saacadihii lasoo dhaafay hadalhaynta ugu weyn ee baraha bulshada ka taagnayd waxay ahayd dhaqdhaqaaqyadii ciidan ee ay sameynayeen milatariga dowladda xabashida etoobiya kuwaasi oo yimid kadib heshiiskii kaahira ku dhex maray gurguurte iyo al sisi etoobiya ayaa saldhig milatari oo diyaaradaha dagaalka laga hago ka hirgelisay magaalada gudey halka mid kalena ay ka furtay deegaanka feerfeer ee xuduud beenaadka dhaca xubintii hadalaynta warbaahintana caawa waa inaga inta aad ayuu u mahadsan yahay maahir maxamed ayuu kaasi ahaa
أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع waa tahay dhegaystayaal qodobo kale ayaa soo socda balse markan hiiraan munaasabad ballaaran oo galabta ka dhacday howlka xafladaha ee sheekh xasan barsane degmada buuqa qable ee wilaayada hiiraan ayay wilaayada kaga dhawaaqday xamlo dacawi ah oo ka hirgelaysa guud ahaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaasi ugu horrayn goobta munaasabadda waxaa ka hadlay oo xamlada dacawiga ku dhawaaqay waaliga wilaayada islaamiga ee hiiraan sheekh guuleed abunabhaan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين والدنيا صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أولا الله سبحانه وتعالى أيام مهد إسكاله نعموين كتيرا بدن الله ونوغلي وأن كوبي كريم بان كم هاد علينا إن الله بارك جليلك بعد حمد الله سبحانه وتعالى وحا مهد مدن مرت شرفت كلا دوان خيار تقيمها بدن وأن وعد كلا دوان كولنك أن وذاقينه ويغوه الرئي culimada rabbaaniyiinta ah oo ay ka mid yihiin nuqabada wilaayada islaamiga hiiraan qaybahooda kala duwan ganacsatada dhallinyarada ragga mas-uuliyiinta ahee wilaayada muxaafadaadkeeda kala duwan matalaya oo goobta fadhiya gabdhaheenna muslimaadka ah oo ayaguna goobta fadhiya iyo dhammaan ikhyaarta kala duwan ee goobta kulanka nala mushaarakaynaysa waxaan leenahay jazaakum allahu khayran wabaaraka allahu fiikum ilaahay subxaanahu watacaala miisaankiinna xasanaadkaa idinkugu daro fadhigan khayriga ah oo aad nala shaarigaysaan intaa kadib kulanka aan galabta isugu nimid waa kulan iclaami ah oo aan ku iclaaminayno xamladii qiimaha badnayd oo xarakat shawal mujaahidiin ay ku dhawaaqday lana faray inay tanfiidiyaan oo ay hawshaa qabtaan wilaayaadka islaamiga ah maamulada ka jira oo islaamiga ah oo ay ka mid tahay wilaayada islaamiga hiiraan iclaankana aad ka maqlayseen wilaayaadkeenna islaamiga iyaga oo laga iclaaminayo ayaa galabta waxaa nasiib u yeelannay inay noqoto galabtii iclaankaasuu ka bixi lahaa wilaayada islaamiga hiiraan dadka ikhyaartaho kala duwan oo aan horay u xusnay inaan wada goobjoog ahaano waxaan u doorannay dhammaan dadka meesha fadhiya waa dadkii ay khusaysay xamladaan ayaga oo qiimaha badan dadkii la rabay in ay ka shaqeeyaan ay tanfiidiyaan oo ay fuliyaan hawshaana ay qabtaan dadkii ay khusaysay anwaacdooda kala duwaneed qaybo ka mida way dadka meesha fadhiya xamladaas sidaa idinkaga muuqato boorka noo qoran magaceedu waxaa weeye xamlat irshaadi alumma ilaa sabiili arashaad شعاركeeduna uu yahay xadiiska nabiga عalaيه الصلاaة وaسaلاaم كuلكم راaعin وكuلكم maسؤuuل عan رaعiyatihi ummadda in lagu hanuuniyo loo wado lagu irshaadiyo dariiqa daawada ay ku jirto dariiqa hanuunka dariiqa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo ay ummaddu ayada dhexdeeda sabab isugu noqoto culammadeeda ay ku matasho oo dhaqankeeda iyo hoggaankeeda muxuu ahaa uu ku matalo oo waxgaradkeeda kala duwan hadday dhallinyaro yihiin hadday waalid iyo walad yihiinba ay ku matalaan shicaarkana waa aad dareemaysaan sida uu yahay oo uu nabigeennu leeyahy calayhi salaatu wasalaam dhammaantiin waxaad tihiin qowsaaro la jiro raaciyaal baad tihiin qof kasta oo muslim ah addoon alle inuu yahay ictiraafsan waa raaci qof kasta oo annaga naga mid ahna waxaa ilaahay weydiin doonaa mas-uuliyaddii la raaciyey qadarkay ula egtahay baa la ekaatee waxaa galabta meesha ku qoran oo noo yaallo waa alamru bilmacruuf wannahyu can ilmunkar ummadda wixii khayrkahaa in la faro wixii ay jannada ku gelayeen loo sheego waxay adduunka ku wanaagsanaanayeen loo sheego wixii xumaynayey aakhiradooda adduunka labadaba in laga celiyo oo laga nahyo waa intaa un muhiimadda galabta marka waxaan isugu nimid dadka akhyaartaho qiimaha badan oo kala duwan waa barnaamijkaas inaan iclaaminno waxyaabaha barnaamijkan lagu tarkiisin doono mawaadiicda looga hadli doono waa ilaa shan iyo toban mawdic tafaasiil iyo in la dhigdhigo waxay noqon doontaa markii goobihii la tago laakiin waa yaro dulmaraya mawaadiicda lagu tarkiisin doono waxaa ka mid ah alwalaa walbaraa fi lislaam in ummadda lagala hadlo ciddee xigto kuu ah ciddee jacayl kugu leh ciddee hiille kugu leh ciddee goyn iyo nacayb iyo locollaytan iyo dagaalan iyo garabkooda in la banneeyo kugu leh filislaam markii laga hadlayo filqabaliya walcasabiya ma aha filwataniya ma aha filislaam markii laga hadlayo ciddee xidhiirin iyo ka warqab iyo nusrayn u hiilin garab istaag u danqasho ciddee kugu leh ciddee goyn iyo cadaawad in loo abuuro oo lala dagaalamo kugu leh mawduuc kaas weeye ummadda in laga dhisa waana mawduuc muhim ah oo waaqica aan maanta joogna muxuu ahaa dul saaran mawduuca kale oo runtii la rabo labaad in lagala hadlo ummadda muslimka ah fii jamiici alwilaaya xata albaadiya baadiyaha xitaa inaan gaarsiinno oo qof kastoo annaga naga mid oo u dhafro oo u lugeeyo oo u gaajoodo aan rabno waxaa ka mid ah addifaac can araadi almuslimiin min ahmi furuud alacyan inay tahay in ummadda loo sheega dhulkan muslimiintu annaga aan leenahay difaaceeda iyo istaaggeeda inay tahay faraa'isha ilaahay subxaanahu wa tacaala nagu waajibiyo cayniga inay ka mid tahay qodobka saddexaad oo de waxaan o dhan iska soo hoosgelayaan alamru bilmacruuf wannahyu can ilmunkar in ummaddii la faro macruufka xumaantana laga reebo qodobka afraad waxaa weeye oo ummadda lagala hadlayo aahaaru dunuub walmacaasi cala alfardi walmujtamac in ummadda la xusuusiyo loo sheego cisyaanka iyo dunuubta la gelayo oo ilaahay laga gelayo waxa ka dhalanaya oo xumaan ah oo dhibaatooyin ah oo cudurro ah oo abaara ah oo fatahaada ah oo gaajo ah oo barakala'aan ah yacni cudurro aan la aqoonin ah waxa ayaga in ummadda la xusuusiyo oo faqri uu ku jiro oo walba ku jiraan oo cadowgaadi inuu kaa qaalib noqota ay keenayso waxa ayagana ummadda in la xusuusiyo waxa ay keenaysa muxuu ahaa dunuubta cisyaanka ka dhalanaya qodobka shanaad waxaa weeye mas-uuliyat lwaalidayni fii tarbiyat alabnaa dadka waalidka ah in lagu baraarujiyo nin iyo gabarba in la dareensiiyo mas-uuliyadda ka saaran tarbiyada carruurta ayagu ay dhaleen oo dadkan hadda dhisan oo jiro qof walba aabbihi hooyaa dhalay meelbu guriba ka soo baxaa haddii gurigan uu hagaago oo owlaaddiisa u hagaajiyo oo uu tarbiyadooda wanaajiyo oo gurigan kalena u wanaajiyo waxaa imaanaya mujtamac hagaagsan akhlaaq ahaan u fiican diin ahaan u toosan in la dareensiiyo waalidka tarbiyaynta iyo hagaajinta awlaadda qodobka lixaad ama mawduuca lixaad waxa weeye altaxdiir can almusakaraat wاlmukhadaraat wa aahaariha asayi'a cala amni اlmujtamac in ummadda looga digo xumaanta uu leeyahayna la dareensiiyo waxyaabaha daraagiska ah waxyaabaha noocaasa ummadda in looga digo waxa ka dhalanaya xumaan ana la dareensiiyo ummadda in looga digo waxyaabaha daraagiska ah kulligeenna wayna saaran tahay ganacsadahay saaran tahay dhallinyaraday saaran tahay culimmaday saaran tahay wulaaddii iyo mas-uuliyiintay saaran tahay gabdheheenna qiimaha badan bay saaran tahay dadkeenna kala duwana waxgaradkay saaran tahay qadiyadda ayadaana waxaa ka mid ah waxyaabaha la raba in la tarkiisiyo waxaa ka mid a ummadda in loogu baaqo loona sheego altawba saadiqa wاlrujuuc ila allahi subxaanahu wa tacaala in aan ilaahay u laabano subxaana wa tacaala towbaruna inaan la imaanno towbadda waa wax addoonka uu baahan yahay oo uusan marna ka maarmaynin mar walba ilahay in loo laabto waaqiceenna maanta ugu baahi badane in ummadda loogu yeero towba saadiqa oo run ah iyo alla u laabasho dhab ah in lala imaado qof walbana ay dushiisa tahay ee qodobka kale oo ummadda in lagu baraarujiye ay tahay waxa weeye oo sideedaad muxaramaad istihaana biha bacdu nnaas in la dareensiiye dadka waxyaaba muxaramaada dadka in badanoo ka mid ihiina ay fududaysteen oo aysan ka warqabin oo ay la tahay caadi la tahay in ayadana la dareensiiyo waxaa ka mid a waxyaabaha ummadda lagala hadlayo alkhalwa alikhtilaat alaghani walmusalsalaat allibaas hayr sharci asafar biduuni maxram biqayri cudrin sharciy in ummadda lagala hadlo waxaa loo yaqaana khalwada dadka ilaahay subxaana wa tacala in isla gooni noqdaan uusan ogolayn oo ragga iyo dumarka ilaahay uusan u ogolaan inay gooni isla noqdaan in looga digo oo loo sheego inay xaaraan tahay ikhtilaatka isdhexgalka dadka aan loogu talagelin inay isdhex galaan oo ilaahay xaggiisa ka mamnuuca in loo sheego inay mamnuuc tahay musalsalaadka waxyaabaha la daawado oo wax xigmadu ay ku salaysan yihiin aysan jirin oo qofka wakhtigiisa baabi'inaya oo akhlaaqdiisa baabi'inaya oo maskaxdiisa baabi'inaya ummadda in looga digo waxaa ka mid ah libaaska sharcigeenna aan waafaqsanayn labiska ama gabar ha noqoto ama nin ha noqdo ama qof yar ha noqdo labiska aan sharcigeenna waafaqsanayn ummadda in lagala hadlo waxaa ka mid ah waxyaabaha ummadda lagala hadlayo safar aan maxram lahayn ayadoo cudur sharci usan jirin haddii cudur sharci uu jiro ilaahay baa markaas baniya daruura timid laakiin ayada oo aan wax cudur daara jirin in gabadhu aysan safri karin maxram la'aan waxaa ka mid ah ummadda waxyaabaha lagala hadlayo qodobka sagaalaad alxafu calaa makaarim alakhlaaq ummadda in lagu booriyo akhlaaq wanaag cadaaladii tasaamuxii muxuu ahaa shajaacadii sabirkii yani ummadda in lagu booriyo waxyaabaha ilaahay uu jecel yahay oo akhlaaq wanaagga ah calaa makaarim alakhlaaq in lagu booriyo waxaa ka mid ah runtii waxyaabaha la rabo in ummadda lagu booriyo almuxaafada cala alamaana wa kitmaan alasraar ummadda in lagu booriyo ammaanada inay xifdiyaan ammaanadana saaran waxaan hadda noola dhiibay jazaahum ullahu khayr xarakadeenna iyo mas-uuliyiinteenne waxa hadda noola dhiibo xamladan lagu dhawaaqay oo wilaayadeenna galabta aan ugu dhawaaqayno waa mas-uuliyad qoorteenna saaran oo gabdhaheenna saaran oo odayadeenna saaran oo dadkeenna kala duwan saaran weeye mas-uuliyadda in la xifdiyo la guto asraartana la xifdiyo oo muslimiinta sirta loo xifdiyo oo waxa aan leenahay annaga oo noo goonida ah ama qof hebel u gooni ah ama maamulka u gooni ah ama ganacsata hebel u gooni ah ama qoys hebel u goonida ah inaan laga sheekayn ilaahay subxana wa tacala waxyaabaha uu noo asturay in laga sheekeena wax qiime aysan ku jirin haddii la faafiyana ummadda dhibaatada u keenaya inaan la faafin oo asraarta la qariyo waxaa ka mid ah runtii waxyaabaha ummadda la rabo in lagala hadlo ashucuur bilmas-uuliya qof kasta oo naga naga mid xadiiskiibuu ku salaysan yahay kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyatihi qof kastoo annaga naga mid ihi waa raaci waa qowsaar ilaahay addoon u ah waxbaana lagu og yahay qadarka ay la egyihiinba waa inaan isdareensiino khaasatan diintan ilaahay uu soo dejiyey ee kutubkan qur'aanka sunnada nebigeenna annaga ka mas-uula qofba tabartiisa intay dhan tahay waa mas-uuliyad qoortaada saaran ilaahayna subxaana wa tacaala uu kugula xisaabtami doono waa inaanay ilaalaawin waa in mas-uuliyadda ummadda la dareensiiyo qodobka labaiyo tobnaad ama mawduuca labaiyo tobnaad waxaa weeye ahmiyatu salaati wa tacdiimi qadriha fi alislaam ummadda in la dareensiiyo ahmiyadda ay salaada leedahay salaadan ilaahay loo tukanayo ahmiyadda ay leedahay nabigeenna calayhi salaatu wasalaam markii ugu dambaysay laxadaadka ugu dambeeyey assalaa assalaa asagoo leh nabiga nafta ka baxday salawaatullahi rabbi wa salaamuhu calayh muhiimadda ay leedahay salaadda ummadda in la dareensiiyo iyo qadarkeeda weynigiisa ay islaamka dhexdiisa ku leedahay isagana waa qodobka laba iyo tobnaad qodobka saddex iyo tobnaad oo ummadda lagala hadlayo damu alcasabiyati walqabaliya qabyaaladda iyo casabiyadda iyo wadaniyadda iyo reer hebelnimada ku salaysan diinta islaamka kayrkeed waxa ayaga ahna ummadda in lagala hadlo laga waaniyo laga wacdiyo ummaddaanu ay noqoto ummad muslimiin ah laa ilaaha illa allahu isku raacday aan kalar isku raacin aan deegaan isku raacin aan qabiil isku raacin isku raacday islaamnimo towxiid kutub qur'aanah ilaahay jeceel nebi maxamed dabagal dad isku raacay oo noocan dadka inay noqdaan in loo sheego oo midda anfacaysana taas ay tahay cadowgeenna uu ku jabayo kitaabkeenna uu ku kor noqonayo annaga aan ku karaamoobeyna qodobka afar iyo tobnaad oo dadka muslimiinta lagala hadlaya waxa weeye السمع والطاعة للأمراء في المنشط والمكره قلبتي بأنها يستمع معنا in ummadda lagala hadlo maqalka iyo yeelidda umarada warkooda hadday xaaladaas aadwaxa ayagihii ay kugu yihiin wax kuu fudud oo aad ku faraxsan tahay iyo wax kugu culus oo aad yaro cuslaysanayso aad dhibsanaysa hadday yihiinba wixii shareecadeenna ku bannaan umarada in lagu adeeco waxaa ugu dambeeya mawaadiicda ay tahay in wilaayadeenna islaamiga ah laga tarkiisiyo mowduuc ugu dambeeya waxa weeye khadaru lishaacati fi alcamali aljamaaciy wa bayaani xukmiha fi lislaam ummadda in loo sheega ishaacada ku tirkuteen waxaan jirin oon bilownayn oon meel ka soo bilaaban ay dadka akhrinayn macna cadowgeennaa nagu dhex faafinaya waa faafinayna munaafiqiinna dhex joogtaa faafinaysa waa faafinayna murjifiin baa joogta waa sheegayan waa sheegayna adiga qof muslimaa taa ilaahay usoo tukaday masaajidka ku jirta kutub qur'aan ha wadataa markaasaa waxaad ka shaqaynaysana wax ilaahay uusan ogolayn ay tahay ilaahay ma ogolo qof walo annaga naga mid ihi waa in waxuusan ogayn oo uusan hubin oo uusan xaqiijin inuusan ka sheekayn qodobkaasna waxa weeye waa ishaacada camalka jamaaciga ana waa baabi'isaa xukunkeeda islaamka dhexdiisana ummadda loo caddeeyo qadiyadda noocaas oo kale ikhyaaray jazaakum allahu khayran wa baaraka allahu fiikum waxaan rabaa warkayga inaan ku gebagabeeyo sidaan horeyba u xusay anwaacdii shaqadan inay wilaayada dhexdeeda ka qabata la rabay akarkooda waa fadhiyaan anoo naftayda ka bilaabaya waxaan leeyahay aan u istaagno fulinta iyo ka dhabaynta iyo idqaaninta waxaan meesha ku qoran inaan wilaayadeenna dhexdeeda intay tabarteenna tahay qadri sadaacatina inaanan ka gaabinin hadday wilaada yihiin waa xamaalad idin saaran iyo mas-uuliyad qoortiinna saaran hadday culimmadeenna tahay waa mas-uuliyad qoortooda saaran hadday ganacsatadeenna tahay waa mas-uuliyad qoortooda saaran dhallinyaradeenna waa mas-uuliyad qoortooda saaran dhaqankeenna qaybihiisa kala duwana mas-uuliyad qoortooda saaran gabdheheenna waa mas-uuliyad qoortooda saaran qof annaga naga mid ihi qadiyaddaas inaan ka gaabinin ilaahayna aan ugu dhowaana cid kalena waxba u rabin ikhlaas aan naga noqoto shaqadaan aan u dhididno aan u dhiigno aan u dhafarno aan u dhaxno aan qabanno aan isku dayno geed walba oo wilaayadeenna islaamiga ka mid ihi inaan gaarsiinno waa in aan xoogga saarno inaan ilaahay dartii ugu gudanno waxa wanaagga inaan gaarsiinno oo aan ku wada ballanno ilaahay dartii inay naga noqoto qof walba waxaan waa inuu naftiisa ka bilaabo si ilaahay subxaana watacaala noo barakeeyo jazaakum allahu khayran galabta oo ay taariikhdu tahay koob iyo tobanka bisha safar waxaa inoo bilaabanaya oo si xoog badan u bilaaban doona insha allahu tacaala oo aan u wada jirno oo niyad wanaag ah oo qofna uusan ka hari doonin hirgelinta iyo fulinta xamladaas irshaadulumma ilaa sabiili rashaad shicaarkeedana uu yahay kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyatihi wajazaakum allahu khayran cadowgeenna allaha jebiyo islaamkana allaha guuleeyo ilaahay idinkii wabilaahi towfiiq markanna waxaad dhegaysan doontaan kelimaad kala duwan oo qaar ka mid ah waxgaradka wilaayada hiiraan ay munaasabaddaasi ka jeediyeen oo uu ka mid yahay guddoomiyaha golaha nuqabada hiiraan nabadoon macalin yuusuf macalin cabdi muuse iyo sidoo kale sheekh cabdiweli cabdulaahi muudey oo ku kala hadlayey afka nuqabada iyo culimmada iyagoona ballan qaaday fulinta xamlada ay wilaayadu ku dhawaaqday بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد التحية أولا وآخرا إله مهد إسكالي ثانيا حملة waxaa looga magac daray dadka in looga yeero hanuun hanuunka wadadiisa in looga yeero waxaana u yeerayo waa ciddii ilaahay subxaanahu wa tacaala cilmigeeda iyo fahmigeeda uu siiyey mas-uuliyadadana qaadatay waxaana halkan ku fadhinaa sidaad wada arkaysaan hadday culimo tahay hadday nuqabo tahay haddii wulaad ay tahay intaba insha allahu tacaala waxaan diyaar u nahay xamladan iyadaa oo magacaasi wadata oo nooga timid umarada islaamka oo hormuud u yahay axmed cumar abu cubayda oona noogala soo dhiibay waaligeenna abunabhaan waxaan leenahay waxaan diyaar u nahay anigoo ku hadlaya afka nuqabada islaamiga walaayada hiiraan waxaan leenahay waxaan ku qabanaynaa labada gacmood maskaxa iyo caqli iyo waxaan hayno oo ilaahay subxaana wa tacaala na kasi siiyey si istidaacadeena ay la eg tahay ayaanu ku qabanaynaa anoona ku hadlayna magacaasi waxaan diyaar u nahay in wixii tabarteenna aan ummaddaasi aan u hagaajinno oo ay tabarteenu la eg tahay waxa ka qaybgalayana waa sidaan u sheegnay waa dadkaasi culimo leh garmadow leh wulaad leh ganacsato leh wax la dhaafay meesha kama muuqdaan intoodaba waxay inay taxamulaan dacwadaasi insha allahu tacaala waxaan diyaar u nahay in intii tabarteenna la eg tahay inaan qabanno xamlada iyo magaca ay leedahay fulintooda inaan tanfiidinno haddaan nahay dadkii reer hiiraan anoo ku hadlaya insha allahu tacaala golaha nuqubada islaamiga waxaan diyaar u nahay si buuxda inaan u fulino wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ملكه وحكمه وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم هدسن مسلمين نقدقي lagu kulmiyey xafladan lagu furahayo amarka guud ee ka soo baxay
umaradannada kaasoo walaayaadka guud ahaan laga hirgeliyey gaar ahaan walaayada hiiraan aynu maanta joogno uu noo faahfaahiyey waaligeeda sheekh guuleed ilaahay ha xafidee awalan ilaahay baan uga mahadnaqaynaa tabaaraka wa tacaala xamladan saaniyan maamulka guud ee xarakadan u mahadnaqaynaa oo ku soo beegay wakhti munaasib u ah in ummadda xamladan loo soo saaro irshaad ulumma ilaa sabiili rashaad waa mowduuc muhiimadiisa iska leh ilaa shan iyo tobanka mowduucna waa liigaan u mahadnaqaynaa oo si good uga hadlay sheekh guuleed ilaahay barakeeyo waxaan kaloo u mahadnaqaynaa xuduurka guud ee waaliga uu ka dhowaajiyey oo muxaafadaadka hiiraan oo dhan wulaaddoodii ay fadhiyaan oo culimmadii qaybo ka mid ay fadhiyaan oo noqobadii ay fadhiyaan oo gebdhihii muslimaadkaa ay fadhiyaan waa xamlo loogu talagalay sida hadda ka muuqanayso in ummadda lagu toosiyo waxaana leenahay ilaahay ha barakeeyo umaradannada iyo wulaadda maanta howshaan ay u taallo ee dad loo diray inay raaciyadooda ah inay ilaaliyaan shicaarka noo qoran iyo xadiiska nebiga baana laga garan calayhi salaatu wasalaam kullukum raacin wa kullukum mas'uulun can raaciyatihi imaamka ugu horreeyo laga soo bilaabay ilaa guriga iyo qowskaa la keenay qaadimkii adeegahayee maalka qof lahaa u adeegahayaa lala hadlay wiilka fii maali abiihi baa lagala hadlay mas-uuliyaddaas guud ahaan annaga dhan bayna saaranta mas-uuliyaddaas marka inaan wada gudano dhammaantannada oo ilaahay jalla wacalaa mas-uuliyadda guud oo wulaadda saaray inay qabtaan ilaahay jalla wacalaana uu la garab galaan ilaahay u weydiinaynaa tabaaraka wa tacaala qofkii maanta shaqo loo diray ee mas-uuliyad la saaray culees baa saara ilaahayna ha la qabtaan leenaha wulaadayna culees adag bay hayaan hawshan kuwa ka miro dhaliya oo ummaddana ka guta xamlada ayada ah oo si waddada toosan ummadda loogu toosiyo annagoo ku dayanayna nebigeena moxamed calayhi salaatu wasalaam camalkana laba shardi marka aynu u fiirino qabashadiisa oo lagu aqbalo al-ikhlaasu waalmutaabaca haddaan ilaahay dartii ula jeedno hawsha iyo shaqada aan qabanayno nebi maxamedna aan uga dayanno calayhi salaatu wasalaam ilaahay jalla wacalaa micigayna buu ahaanaya saas daraaddeeda hawshan waxaan ilaahay ka rajaynaynaa inay mirodhal noo noqoto ayaan ilaahay ka rajaynaynaa ummaddana la badbaadiyo mawaadiicda lagala hadlayna faa'iido badan baa ku jirto wajazaakum allahu khayran waaxsana allahu ilaykum washakar allah xusna istimaacikum wallahu yaquulu alxaq wa huwa yahdi asabiil waa hagaag dhegaystayaal markanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii aan ku soo gudbin jirnay cudwaanka yahuudda alakh suhayb ayaa soo jeedinaya aad baad u mahadsan tahay faysal mahad haddii aan eegno wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda filistiin dabcan duqaymaha cadowtooyo ee ka dhankaa dadka shacabka reer filistiin waxa ay socdaan saddex boqol afar iyo toban maalin oo xidhiidh ah dabcan faysalow saacadihii lasoo dhaafay cadowga allah duqaymo kala duwan ayuu geystay goobaha la duqeeyey waxaa ka mid ah mukhayamka jabaaliya beytulaahiya khan yunis iyo sidoo kale qaybo ka mid ah rafax faysalow tirada shuhadadu waxa ay dhaaftay afartan kun muddo toban bil oo dagaallo ah kadib sida ay maanta shaacisay wasaaradda caafimaadka magaalada khaza afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay oo keliya cadowga allah waxa uu dilay dad falastiiniyiin ah oo gaaraya afartan qof halka uu dhaawacay boqol iyo toddoba kale tirada guud ee shuhadaduna waa afartan kun iyo shan qof dhaawacyada ayaa iyagana gaaraya sagaashan iyo laba kun afar boqol iyo kow ruux halka haddii aan kaga gudubno cudwaanka ka dhanka shacabka reer filistiin saacadihii lasoo dhaafay kooxaha muqaawamada filistiin waxa ay fuliyeen howlgallo mid ka mid ah howlgalladaasna waxaa loo adeegsaday diyaarad nooca aan duuliyaha lahayn si gaar ah kuwa qarxa waxaana lagu beegsaday goob fariisin oo ahayd ciidanka sahaynada oo ku taala magaalada khan yunis sidoo kale kooxaha muqaawamada filistiin waxa ay weerar saaruuq ah ku beegsadeen fariisin cadowgu uu ku lahaa mandiqada loo yaqaano maris dhanka kale faysalow afhayeenka kooxaha muqaawamada filistiin abuu cubayda ayaa wuxuu faahfaahin ka bixiyey dhacdo maalmo ka hor ka dhacday qidaaca khaza si gaar ah fal lagu dilay mid ka mid a maxaabiista sahaynada ay gacanta ku hayaan muqaawamada abuu cubayda war qoraal ah uu ku soo qoray bartiisa telegram ayuu ku sheegay in falkaasi uu geystay dagaalyahan iyaga ka tirsan sababta ku qasabtana ay ahayd in uu xakameyn waayey caradiisa kadib markii sahaynada ay dileen mid ka mid ah carruurtiisa oo ku shahiiday xasuuqyada ka socda magaalada khaza fariin ayuu u diray sahaynada wuxuuna sheegay in maxaabiistooda ee halis ay ku jiraan iyagana ay qaadayaan mas-uuliyadda wixii dhaca toban bil oo dagaallo ah kadib maxaabiis badan oo yuhuud ah ayaa ku jira gacanta kooxaha muqaawamada filistiin oo lasoo qabtay toddobadii oktoobar inkastoo faysalow muddada dagaalka uu socday ay jireen heshiisye maxaabiisisdhaafsi ah oo dhex maray labada dhinac haddana dhanka kale dooxa ayaa mar kale dib waxay maanta uga bilowdeen wadahadallada iyadoo wax natiijo ah maanta ka soo bixin balse warbaahinta sahaynadu waxa ay sheegaysaa in tani ay tahay fursaddii ugu dambeysay ee maxaabiistooda looga soo saari karo qidaaca khaza xubintii aan kusoo gudbin jirnay xaaladihii ugu dambeeyey ee filistiina caawa halkaas ayaanu uga bixinay aad ayuu u mahadsan yahay suhayb cabdulaahi ayuu kaasi ahaa dhegaystayaal guud ahaanna intaas ayaanna ku soo gebagabeynaynaa faafreebka wararka waad ku mahadsan tihiin dhegaysigiisa barnaamijkan midkiisa xigaa noo balana inta ka horaysa nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi وبركاته